Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose oo ay wehelinayaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay beero ay ku dagaalameen beeraleyda deegaanka nambar konton ee degmada Owdhigle oo qaarkood dab la qabadsiiyay. Waxayna goobta kula kulmeen odayaal ka socday labada dhinac iyaga oo ka dhageystay sida ay wax u dhaceen iyo meelaha la isku haysto. Guddoomiyaha deegaanka nambar konton Maxamed Maxamuud Abuukar oo wafdiga uga warbixiyay xaaladda halka ay mareysay ayaa yidhi sidan.
oo saaka bilaabatay ilaa hadda socoto ilaa caawa ilaa maalmahana sii soco doonto shaqooyin yaryar oo ka taagan eh, beero u dhexeeya beriir ilaa awdheegl ilaa lambar konton Eh, runtii waxaa loo yimid eh, in eh, islaaxaas iyo nabadgelyadaas laga shaqeeyo waaye runtii guddoomiye waa dhammaantiin aad iyo aad aa idinkaaga mahadcelinaa waa sida aad fariinteen ugu soo jawaabteen iyo safarka degdega eh aad soo qaadateen oo aad noogu timideen lambar konton ayaa idinku soo dhaweyneynaa shaqadii maanta aad qaban iyo inta kale oo noo dhiman waa intay idin eh, si intay noogu dhammaanayso waa idin garab taagannahay waa isla shaqeynaynaa wax walbo oo awaamir ah oo nala furan guddoomiye waa siday tahay u fulinayna hadduu ilaahi yiraa Xildhibaan Xuseen Xaaji oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku matala baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in xubnaha golaha baarlamaanka ay ka mid yihiin kuwa dadaalka xooggan ku bixinaya sidii loo joojin lahaa amaba loo yareyn lahaa isku dhacyada joogtada ah ee beelaha wadaaga deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
dowladnimada waxay tahay haddii maamul iyo maamulka maamulka magaaladaas ka jiro iyo ammaanka iyo ciidamada iyo saraakiisha iyo dhammaan haddii isku xiran yihiin magaalada waxay noqonaysaa amni iyo horumarna waad sii gaaraysaa annaga iyo guddoomiyaha gobolka iyo wasiirka iyo dhammaan saraakiisha sarsare ee ee guutada afar iyo tobanka oktoobar iyo naysabo dhammaanteen waxaa diyaar u nahay in macnaa ii sheego aan ka shaqeyna horumarkeeda Maxamed Ibraahim Bare guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa dadka deegaanka nambar konton iyo guud ahaanba kuwa ku nool deegaanada hoos yimaada degmada Owdhigle ugu baaqay in ay si shuruud la'aan ah ku joojiyaan dagaalada hubaysan ee beeleedka ah kuwa oo dhiigyo badan ay ku daateen.
xalinta in shaqaaqooyin iyo arrimo ka jiray khilaafaad in beero ku yaala deegaanka lambar konton iyo beriire iyo awdheegle inta u dhexeyso in eh, howl ayaan u nimid mar walbana waxaan u taagannahay inaan xalino khilaafaad kasta iyo wixii dadkii shaqaaqa ay ka dhexeyso amase in dhibaata dhexdooda intay mari lahayd inaan si nabada aan ku dhammayno ayaan diyaar una una taagannahay in eh, hawshaas ayaan u nimid hawshaas shaqo ayaan u joognaa deegaanka waxaan rajeynaynaa insha allah inaan isbuucan aan ku sugannahayna aan si nabad aan kusoo gabagabeyn doono hadduu ilaaha idmo dadkii walaalaha ahaa oo ay khilaafaad kartaa oo dhex marayna ay si ay ku wada qanacsan yihiin gogoshaas nabadeed oo meeshaan aan ku fidinay isbuucaana noo furnaa doonto hadduu ilaaha idmo inaan si dhaqsa aan kusoo gabagabayno oo ay dadkiina si nabada ay ku dhammaan doontaan rajeynaynaa insha allah waxaan ugu baaqaynaa cid walba oo gobolka shabeellada hoose ka mid a khilaaf kasta oo jira in arrin kasta oo soo kordha oo laisku khilaafo inay nabadda iyo maamul ahaan iyo dowladnimo in lagu dhameeyo mar walbaba aysan dhicin cid gacan ka hadal amase xaqayga aan soo dhacsanayo amase aniga xoogayga iyo tabarteeda ku tashanaya inaysan ka jirin waxaan ugu baaqayaa cid allaale ciddii kasoo horjeesatana maamulka iyo kala dambeynta gobolka shabeellada hoose iyo maamulkiisa iyo dowladnimadiisana in tilaabo sharci laga qaado